بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله shirkan jaraa-id waxaan ugu talagalnay inaan xaaladaha nabadgeliyo ee soo kordhay inaan oga hadalno sidaa wada ogsoon tihiin xoogaga nabaddiidka ee shabaab deegaanada guud ee soomaaliya dhib iyo mashaakil aada u tiro badan ayay ku hayeen hadday ahaan lahayd koonfur iyo hadday ahaan lahayd bartamaha waqooyiga meel soomaaliya ka mid ahoo runtii aysan dhib ku haynin ma jirin inkastoo loo kala loo kala culeys badnaa galmudugna waxay ka mid ahayd deegaanada ama ka mid tahay deegaanada nimankaa sharwadayaasha al-shabaab ay runtii qas iyo mashaakil aada u tiro badan iyo dhib badan ay ka wadaan waxay gacanta ilaa hadda ku hayaan saddex degmo oo galmudug ka mid ah sida xarar dheere ceel dheer iyo degmada galhareeri dowladda galmudug waxyaabaha waajibaadka ah oo saaran oo ay isku xisaabtay waxaa ka mid ah inay sharwadayaasha al-shabaab la dirirto iyo inay deegaanadaas ayaa ka xoreyso muddooyinka lasoo dhaafay dagaalo badan iyo iska hormaadyo badan oo xooga galmudug oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda iyo nimankaa sharwadayaasha al-shabaab ayaa dhacay waxaa runtii xusid mudan muddadii hadda lasoo dhaafay duqeymadii ka dhacday maaragtay koonfurta soomaaliya inay sababeen saan isleenahay in xooga al-shabaab in tiro aada u badan oo ka mid ah ay usoo wareegeen dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland inay usoo wareegeen xoogaasi oo aada iyo aada isugu urursaday iskuguna urursanaya deegaanada xaradheere iyo ceeldheer ee ku aadan run ahaantii maalintii sabtigeeda lasoo dhaafay isgaarsiintii ay waxay ka damiyeen saddexda magaalo oo kale ah xaradheere iyo ceeldheer iyo hobyo arrintaasoo runtii dhibaato aada u badan ku ahayd dadka iyo deegaanka intaba dhibaato badan ku ahayd annaga anagoo adeegsanayna xogaheena intelligencyga iyo xogaha kale kala duwan dhaqdhaqaaqyadooda iyo wararkooda iyo maaragtay shaqadooda iyo waxay hayaan runtii waxaan la wadaagaynay ciidamada dowladda dhexe ee soomaaliya iyo ciidamada neto ee badda fadhiya ayaan la wadaagaynay hadba maaragtay dhaqaaqooda iyo sida uu yahay dareen aada u weyna runtii waa ka muujinay in damintaas ay isgaarsiinta damiyeen isku soo urursigaas ay deegaanadaas isku soo urursadeen inay dhiila xambaarsan tahay waxna damacsan yihiin annagana xoogaganaga runtii heegan aada u culus ayaan ayaan gelinay hadda waxa ayaan darro ah ama nasiib darro ah inay weerar dhinaca badda ah ay ku qaadeen dowlad goboleedka puntland oo ah dowlad goboleed aan daris nahay walaalo nahay saaxiibana nahay aad iyo aadan uga xun nahay weerarkaas asaga ah annagana haddaan nahay galmudug waxaan diyaar u nahay walaalaheen iyo saaxiibadan ree puntland inaan maaragtay iskaashi buux aan kala yeelano la dagaalanka sharwadayaasha al-shabaab hadday ahaan lahayd dhinaca xoog isweydaarsiga iyo wixii kaloo iskaashi oo laga maarmaana intaba diyaaraan nahay waxaan runtii muddo aan fogeyn aan wada hadalnay madaxweyne ku-xigeenka puntland oo aan runtii wada hadal dheer kadib isla garanay in iskaashigaas oo lagama maarmaan yahay iyo iskarabsigaas ayaan isla garanay annaga dhanka naga laftirkeenna ciidamadii tirada badnaa ee soo gala deegaanka xoog badan oo ka mida weli deegaanka ayuu joogaa oo uu ku haray taasoo runtii khatar ku ah dadka iyo deegaanka khatar ku ah runtii waxaan ugu baaqaynaa ciidamada neto ee badda fadhiya in wixii dhaqdhaqaaq ah oo nimankaa sharwadayaasha ah ee badda ay ka sameynayaan inay mas-uuliyadooda qayb ka mida tahay inay ay maaragtay arrintaas ka hortagaan innaga haddaan nahay maamulada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxyaabaha burcadbadeedkii dhibaatadoodii iyo culayskoodii runtii hadda wuu jabay wuuna khafiifay laakiin waxa khatarta iyo dhibaatada nagu haya waxay tahay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo isku gooshidda sida xorriyadda aada mooda inay tahay ay burcad nimanka sharwadayaasha al-shabaab iyo argagixisada ay badda gudaheeda isaga gooshayaan arrintaa ayada runtii waxaan isleenahay inay tahay mas-uuliyad ciidamada kala duwan ee kuwa neto iyo dowladaha kale kala duwana caalamiga ah ee badda soomaaliya jooga oo ilaalinayao fadhiya inay waxyaabaha ay xaqa tahay inay ilaaliyaan lawraanna isha ku hayaan inay tahay nimankaas argagixisada ah ee badda soomaaliyeed isticmaalaya oo ka gooshaya sidaa daraaddeed marka waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas inay mas-uuliyaddooda qaataan ee wax kastoo soomaaliya khatar ku ah hadday ahaan lahayd kalluumeysiga sharci darada ah iyo hadday ahaan lahayd argagixisada badda maaragtay guushaysa intaba inay wax ka qabtaan sidaas la mid ah waxaan dowladda dhexe soomaaliya ugu baaqaynaa inay si deg deg ah ay gacan u siiso maaragtay dowlad goboleedyada khatarta cusub ay soo food saartay sida dowlad goboleedka galmudug iyo puntland hadday ahaan lahayd dhinac taakuleen iyo saanad iyo hadday ahaan lahayd dhinac xog iyo warar iyo hadday ahaan lahayd dhinacyo kale kala duwanba aada iyo aadaan runtii arrintaas ugu tirtirsiinaynaa waxaan sidaasi lamid ugu baaqaynaa xoogaga culmaaudiinka ahlusunna waljamaaca inay khatarta argagixisada soo kordhaysa ay qeybtooda ka qaataan iskaashiga buuxa ee aan maaragtay la yeelanayna qeybaha kala duwanna ay qeyb ka noqdaan ayaan ugu baaqaynaa gebagabadii annaga haddaan nahay galmudug runtii argagixisada al-shabaab waxaan u aragnaa cadowga keli ah ee ay shacabka soomaaliyeed leeyihiin shacabka soomaaliyeedna meel kastuu joogaba cadowgaasi uu yahay cadowgoodii cid ay naxariis u hayaan iyo cid ay maaragtay biisheeri u hayaan inaysan jirin ciidamadaas gudbay waxay ka gudbeen dhinaca badda waxay qafaasheen doomo ay lahaayeen dad kalluumaysato ah oo isugu jiray soomaali iyo ajaanib ayay qafaasheen doomahaasi xilliga ay qafaalanayeen iyo maaragtay dhaqdhaqaaqoodana si buuxda ayaan annaga xoogta aan ka helaynay ugu wargelinaynay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maaragtay ciidamada neeta ee badda fadhiya marka galmudug dhexdeeda nimankaas ma marin mana mari karaan ciidamadaasi duulaanka ah haa waxay mareen badda ay ayay mareen ciidan waa leenahay badeed laakiin weli saanadii iyo qalabkii badda uga dagaalami lahayn uma dhammaystirna laakiin annaga difaac buuxa ayaan ciidankanaga iyo heegan buuxa ayaan gelinay inaysan galmudugna usoo gudbin dariskeena aysan u gudbin arrintaa ayadana waa arrinta ugu muhiimsan runtii howlaha annaga iyo shaqadanada ah